cisbitaalka global fertility care waliba kumid iyo xaruumooyinka caafimaadka gaar ahaan use ku sheegayo daawooyinka dhalmada gaar ahaan ku sheegayo daawooyin dadka aan helna owlaadaya waliba usa bandhigaya dadkiion qawadeen amuurooyinka caafimaadka ee daaweynta dhalmalaanta maamulka isbitaalka waliba use sharxaad kubiye adeegyadiiyo fulyen waana ka guuleysaneen daawooyinka dhibaatada dhalmalaanta sidaasna waliba ayaada sheegday doctor aamin abshir isbitaalka waxa uu ka shaqeeyaa uuna daaweeyaa cudurada dhalma la-aanta ragga iyo dumarka isbitaalka wuxuu furnaay muddo kooban waxa uuna la yimid waxqabad ay bulshada soomaaliyeed barqaati ka yihiin isbitaalka intii uu furnaay waxaa nagu soo booqday bukaano gaaraya laba kun iyo ka badan waxaa jira bukaano aan ku guuleysanay alxamdulilah anagoo kaashanaya ilaahi subxaana watacaala boqolkiiba lixdan iyo shan in ay bukaanadaasi ka dawoobeen kana aflixeen cuduradii u yimaadeen isbitaalka global fertility hosbital waxa aan bulshaweynta soomaaliyeed ugu baaqayaa ogeysiinayaana in isbitaalka global fertility care hosbital oo u sameynayo isbitaalku si bilaash ah ugu sameynayo kombyuutarka uurku jirta kaasoo lagu ogaado caafimaad qabka caruurta ilmaha uurka ku jira iyo sidoo kale wiil iyo gabar cunuga uurka ku jira wuxuu yahay iyo sidoo kale kombyuutarka loo isticmaalo qeybta hoose oo aan asagana free uga dhignay qaar kumid ee bukaanada isbitaalka roogi waliba ayuu ku hadleen daawooyinkii lan sameeya isbitaalkan xanuun oo umaaday anuu xanuunsanaa imaaday maasha allah adiga muddo saddex sano wax ilaa iguma siinin hadda aday muddo saddex biloodaa la socday ilaa wax igu siiye alxamdulilah maasha allah waa ku caafimaaday gabdhaha walaala waxaa ugu baaqala meeshan inay imaanaan iyo kanisadooda oo kale aa u rajeynayaa maka ibraahim maxamuud xanuunan ka cabanahay waxaan ka cabanahay isfakshano iyo dhiig dhiciska baaritaana laygu sameeyey hadda alxamdulilah xanuuna qaba jir marka caadada igu dhaceyso camal maasha allah hadda dhiigada ugu dhaca caadiyaan ahay xanuunka waa ideey maasha allah wayna mahadsan yihiin seenab xasanaa lee dhahaa isbitaalkan adiga muddo oo waxaa joogay oo afar sano ah maasha allah kadib isbitaalkana global fertiirle la soo sheegay aa imaaday haddana maasha allah qof oo adigas waa xanuunsana adiga micnaha inoo dhalmadana ee iga daahday maasha allah kadibna daawan fiicanaa lee qoray alxamdulilah hadda wax baa leeh haa muddo adiga waxaa joogay afar sano aa joog adiga kadibna maasha allah hadda siyaadaa leeya